hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha somalilan oo kaashanaysa hay-adaha u n h c r iyo n r c ayaa magaalada hargeysa ugu qeybisay in ka badan afar boqol oo qoys oo dayar ah agabyo kala duwan oo ka kooban bustayaal bacaha guryaha la saarto iyo sajaayado madasha lagu qeybinaya deeqda agabka ah ayaa waxaa goobjooga ahaa mas-uuliye ka tirsan hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha somalilan iyo madax ka tirsan hay-adaha u n s c r iyo n r c maxamuud yuusuf cali agaasimaha waaxda barakacyaasha ee hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha somalilan ayaa ka warbixiya deeqda agabka ah maanta oo ay taariikhdu tahay koob iyo labaatankii bishii siddeedaad labada kun iyo saddex iyo labaatan waxaynu u qaybinaynaa afar boqol iyo shan iyo afartan qoys oo kaamka barakacyaashae naasa habloodbi dadkaasoo ah dadkii laga soo raray kaamkii ama meeshiina warnacadde beertayna warnacadde muddo deganaa maanta waxaynu u qaybinaynaa alaabooyinka aan cuntada ahayn marka koowaad mahadnaq ilaahay kabacdi waxaan u mahadnaqayaa hay-adda u n r c r hay-adda n r c mas-uuliyiinta hay-adda qaxoontiga ee barakacyaasha bahda saxaafadda hayadda hay-adaha amniga ee iyaga laftoodu lala jooga guddiyada kaamka barakacyaasha iyo dadka ka faa'idaystayaashaba dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa mahadle mahad odhan ilaahay baa leh waxaynu u mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad mas-uuliyiinta hay-adaha u n r c r iyo n r c oo halkan nala jooga alaabtani waa alaab isugu jirta noocyada kala duwan ee aan cuntooyinka ahayn sida bacaha bustayaasha soolarka weelka cawaha iyo maraykaneecooyinka iyo shirkaamada biyaha waa dhammaan alaabooyinkii xataa waxaa ku jirta saabuun afar boqol iyo shan iyo afartan qoys baa la siinayaa dadkani waa dadkii la soo raray barakacyaasha ahaa mudda hawshan laga soo shaqaynayey hay-adda u n r c r baa bixisay alaabta n r c na way fududaynaysaa hay-adda qaxoontiga iyo barakacyaasha qarankuna waa dee waa mandatary waxay u tahay dadka barakacyaasha marka hawshani waa hawl la iska kaashaday oo ay dhammaan hay-adaha halkan jooga ka wada shaqaynayeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hay-adaha un-ka iyo hay-adaha international injoyska ee halkan nala jooga u n r c r iyo n r c oo hay-adda qaxoontiga iyo barakacyaasha qaranka wada shaqayn leeyihiin oonu had iyo goor dadka barakacyaasha oo adeegistooda iyo caawintooda ka wada shaqayno waa mahadsan tihiin dadkana waxaynu leennahay dee alaabtaa aa hesheen ma noqon doonto tii u dambaysay insha allah waxyaaba badan baa dadkan kaamkan barakacyaashe hadda la soo dejiyey loo sameeyey hadda waxaa ka socda suuliyo waxaa ka socda biyo dhaamin mashaariic kalena way soo socdaan tanna afar boqol iyo shan iyo afartan qoys oo la siiyey alaabooyinkaan cuntada ahayn aan horu soo sheegay weeyaan insha allah qaar kalena waa inoo iman doonaan aad iyo aad baa umahadsantihiin qoysaska danta yar ee ka faa'iidaystay deeqda agabka ah ayaa baahi weyn u qabay agabka loo qiibiyey